puntland waxay xalka u aragtaa wadahadal in madaxda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah ay ka wada hadal dhab ah ka yeeshaan arrimaha masiiriga ee taagan soomaaliya waxaa ka soo daashay isjiijiid siyaasadeed oo aan miro dhal ahayn puntland waxay mar kasta caddaynaysaa in wada tashigu ay noqdaan kuwa wax ka soo baxaan laakiin aysan noqon fursad sawir lagu wada galo puntland waxay diyaar u tahay in aan martigelinno shirweyne wada tashi ah oo madaxda labada heer ee kaga wada hadlaan kagana tashadaan arrimaha muhiimka u ah dowlad dhiska soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka qorshaysan laba kun iyo labaatan dhammaystirka dastuurka qaybsiga khayraadka iyo deeqaha caalamiga waxaan dhammaan ugu baaqaynaa dowladaha xubnaha ka ee dowladda federaalka inay puntland diyaar u tahay inay martigeliso waxaan kaloo diyaar u nahay meel kastoo kaloo lagu qabanayo inaan ka qayb galno haddii wada hadal dhab ah oo sax ah u jiro oo laysugu wada imaanayo arrintaas runtii dowladda puntland waxay muujinaysaa inay diyaar u tahay kaalinta ay leedahay inay qaadato waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah in ay qorshihii siyaasadeed ee sanadkii ugu dambeeyey dalka ay ku hogaaminaysay wax ka bedasho inuu caqliga taliyo in muddada hartay cimri taga ceeb laguma soo ootiyaa layidhi aysan ceeb ku dhammaysan marka waxaan rajaynaynaa inay wada hadalka iyo wada tashiga uu noqdo waddada saxda ah ee lagu gaari karo is-afgarad buuxda oo dalkan samata bixiya